بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aada iyo aada u salaamahayaa dadkan soomaaliyeed oo aanu la qaybsanayno la-aantii dhibaatadii iyo xanuunkii gaaray waxaan mahad ballaan u soo jeedanayaa iyo ducada dadkii iyagoo qaaradda ugu fog adduunka jooga ka xanuunsaday dhibta soomaali ku dhacday oo isa soo xilqaamay oo agoonta iyo rajada soomaalidu inta badan rajada ma sheegto qofka hooyadis dhimato waa rajo isagaa wuxuu la mid yahay agoontii muxuu ahaa ama ka daranba agoontii rajada usoo naxay oo u soo diray gargaarka ilaahay gargaaro iyaga aniga waxaa ii hadlay dadkii iga horreeyey oo u ahaa halkaan ka hadlay hadalku inuu waa macno beelahaya haddii qof walba hadlo waktiguna waa muxuu ahaa dhumahayaa subac buuna noqonahayaa subac oo kaleu noqonahayaa waxaan rabaa inaan u tacsiyayo dadkan oo idhaahdo ilaahay ha u naxariisto muxuu ahaa dadkii dhintay oo idinka dhintay annagana naga dhintay oo soomaalida dadu ka dhinteen laakiin idinka si gaara dee qaraabadii iyo ehelkiin bay ahaayeen idinkana samir iyo iimaan ilaahay idinka siiyo waxaan hubaa inay hanuusanno yihiin oo gacanta xaqdaran baa dishay sida muxuu ahaa diinta islaamku inoo sheegayso adduunyadana waxaa laysu abuuraaba ilaahay dadku u abuuraa in la dhinto laakiin inta ka dambaysa oo nool baa rabaas baa la rabaa siday u dhaqmi lahaayeen baa la fiirinaya marka hadda dhaqan fiican baa socda oo ah dadku inay isu naxaan isu naxariistaan iyagoo aan muxuu ahaa is-aqoon muslimnimo iyo soomaalinimo inay isugu naxariistaan waxa weeye diinta islaamka qabta nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda ida ishtakaa cudwun tadaaca saa'ir alacdaa bilxuma wasahm qofka mu'minka ah waa walaalkiis qofka muminka ah haddii meele xanuunto jirka oogada inteeda kale oo dhanna xanuun iyo soo jeed bay ku wartaa ama la qabtaa meesha xanuunaysa marka waxa weeye hadalkaas baa cabiray oo dhammeeyey waxa dadku isu yihiin oo muxuu ahaa muslimnimada ah iyo walaalnimada taas baana wax lagu bixiyey sadaqadooda allaha ka aqbalo idinkana dadkii idinka dhintay bedelkooda allah idin siiyo aada iyo aad baa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu